magacaygu waa maxamed cabdixasan kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo maanta idinkaga imaanaya magaalada muqdisho barnaamijka waxaa maanta marti iigu ah maxamed xuseen boodaaye oo qaabilsan cudurada guud kana howlgala cisbitaalka blue star oo si gaara loo leeyahay dhegaystayaasha ku xidhan radio ergo ayaa su-aalo kala duwan oo la xiriira xanuunada ay ka cabanayaan iyo sida loo daweyn karo soo weydiiyey doctoorka maanta sida gaarka barnaamijka noogala qayb qaadanaya ha walaal radio ergo way salaaman yihiin salaan kabacdi waxaa weydiin lahaa dhakhtarka gaasriga iyo macaanka waxaa lagu daweeye haddii alla qadiro waa salaaman yihiin magacaygu waa basraa basraa cabdicasiis ku nool gobolka sool magaalada laascaanood waad mahadsanta su-aasha ugu horeysa ay gabadha soo weydiisay basra basra soo weydiisay waxaa muhim waaye gaasritada iyo cudurkan macaanka bal labadaba aan kala qaado markee waa laba cudur oo kala duwan oo mataqaanaa isku mid aan ahayn cudurkan horta gaasritada wax kale ma ahan waa calooshii mataqaanaa tubada hunguriga soo galaayay oo xoogaha mataqaanaa gaaskii aajida xamili weysay oo meesha xanuuntay unbaa keeni karo iyo bacteria la yidhaahdo mataqaanaa h bylore bacteria laha keeno oo meeshaas kaa gubaayo kaa xanuunjinaya daaweynteeda haddaan waxyar ka taabto marka ugu horeysa horta waxaa u fiican inaad iska ilaaliso waxyaalaha tubada kaa gubaayo oo mataqaanaa xanuun kuu keenayo sida cuntadan caajidada badan leh iyo cuntadan maraqa badan leh iyo suugada badan leh inaad iska ilaaliso marka labaad waqtiyada xunxun oo mataqaana caloosha ay socodsiinayna cuntada inaad cunto culus aad iska ilaaliso sida habeenkii oo kale inaad bariis iyo hilib annaga soomaaliyaan nahay mataqaana cunto culus baan habeenkii cunaa aada cunaa marka waqtiyada habeenkii inaan cunto culus la cunin cuntada aajidan layska ilaaliyo halaas daad samayso waxaa laga yaabaa cudurkii inaad ka daawoobdo adoona mataqaana u baahan daawo waaweyn adoo u baahan haddii halaas aad ku daawoobi weyso waxay u baahnaanaysa markaas daktarkaaga inaad u tagto daktarka markaas wuxuu kuu qorayaa daawo meeshii aajita lagu dilo oo lagu daaweeyo waxaa ka mid ah daawooyinkan la yidhahdo omabrazolka ama h two blockers iyo mataqaanaa kuwaas ka mid iyo daawooyin kale oo mataqaanaa oo oo daktarka yaqaano oo kuu qoraa lagu daaweeyo gastritada su-aasha kale waxay kusoo weydiisa waxaa ka mid ahaa doctore macaanka ama sonkorta okay basrool waa mahadsantahay inay soo mataqaanaa cudurkaas macaanka ah macaanka cudur horta waxa waa waayahan dambe soomaaliya kusoo batay waagii hore waxaa laga yaabaa in la yaqiinay laakiin mataqaanaa aan aan aad u faafsanayn ama aan la aqoonin sidii loo daaweeyey waxay macaanka waayahan dambe soomaaliya aada ugu soo batay sabab kastaba ha keentee daawoontiisana waxa waaye sidii gaasriitadoo kaloo sheegay marka hore koow waxa sokorta kor u qaadayo ama dhiiggaaga sokorta ku badanaya inaad iska joojiso wixii macmacaan oo kale sokortaa lagu shubaayo maxaa la dhahaa shaaha caanaha biyaha liimo sokor oo dhan meeshay ka timaado qofku waa in iska joojiyaa uu ka fogaada iyo wixii macmacaana sida mataqaanaa xalwada buskudka nanaca macaankaasoo dhan iska yareeyo ama iska joojiyo iyo biyahaan la cabaayo oo annaga aan naqaano soodada aan u naqaano kokakoolada iyo faantada iyo waxaasoo dhan waxay keenayan macaanka ayay kor u qaadayeen mar kuwaas aad iska ilaaliso aad ka joogso ama iska yarayso waxaa laga yaabaa skortaada inay hoos u dhacdo adoona daawo u baahan mataqaanaa aad hoos u rudo iyo xoogaa exercise haddaad samayso oo dhaqdhaqaaq badan samayso skortaada hoos u dhacaysa intaas haddaad ku sameyn weyso daktarkaad u tagaysaa marka daawa lagu soo qoraa daawooyin fara badanaa jiro qof waxbuu ku daawoobaa daawooyinka skorta lagu dejiyo metformiinka iyo glucofageka iyo waxaas daawooyinkaas ayaa loo soo qaataa oo lagu damiyaa skorta basro waxaan filayaa in jawaabta dhakhtarka uu ku siiyey aad ka bogotay islamarkaana aad qaadan doonto talooyinka lagu siiyey markana qofka xiga ee barnaamijka alo asalaamu calaykum magacaygu cabdixan mustar daahir oo jooga degmada baluusilo oo ka tirsan gobolka sanaag waxaan salaamayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda taadiyo ergo waxaan jeclaan lahaa inaan ka qayb galo barnaamijka weydi dhakhtarka ee ka baxa idaacadda ergo waxaan jeclaan lahaa dhakhtarka inaan weydiiyo maxaa sababa cudurka madax xanuunka waxaan ugu dhacaa madax xanuun waqtiya xilliyada qoraxdu aadka u kulushahay oo kale xanuunkaas oo runtii igu qaata waqti fara badan inaan u jiifsado waana salaamantihiin cabdiqani asagana waa mahadsan yahay madax xanuunka waxyaalaha fara badanaa keeni karo lama dhihi kara hal cudur keliyaha keeno waxyaalaha ugu sahlan ugu sahlanoo madax xanuun keeni karo oo daktar u baahnayn ama daawo u baahnayn waxaa ka mid ah biyaha haday kugu yaryihiin qofka markuu biyaha ku yaryihiin madax xanuun waa yimaada marka biyo badan cabdadka waxaan ku waaninaynaa asagoo kale iyo kuwa lamidka oo kale inay biyo badan aada cabaan qofka hadduu dihadrate noqdo biyaha ku yaraadaan madaxa xanuuna koo waxaa kaloo oo keeni kara madax xanuunka xagga indhaha aragtidaada hadday yartahay markastaba indhahaada aad taagayso meel dheer rabti inaad wax ka fiirsatid oo indhaha aad yaryareynaysid waxaa laga yaaba madax inuu ku xanuuno marka madax xanuun haddaa aragtid u tag daktarka indhaha u tag indhaha lagaa jeegareeyo midda kale waxaa jirto infectionno yaryaroo madax xanuun keeno sida malaariada iyo tifow iyo madax xanuun ay keenaan dhiig la-aanta madax xanuun ay keenaan cudurada kale chronic disease inagaan yaraana madax xanuun oo keenaan cudurkan sanka ku dhaca asagana sinusitis-ka iyo inflammationka oo sankaa ku dhaco asagana madax xanuun oo keena waxyaalahaas ayaa madax xanuun ku keeni kara marmarka qaarkood waxaa dhici karto madax xanuun oo mataqaanaa genetic ama dhaxaltooye ah waalidka ka dhaxlayso kuwaas ayaa ugu sahlan intaan intaan mataqaanaa loo baahan in madaxa lagaa geliyo iskaan lagaa geliyo iyo oo cudurro halis la raadiyo cudurrada waaweynka oo madax xanuunka keeni karo oo halisa waxaa ka mid a madax hadduu dhiig ku furmo madax hadday buro kaaga soo baxdo kuwaas waa cudurro waxa waaye halis oo waaweyn oo madax xanuun keeni karo marka biyaha waxaad leedahay waa u daawo madax xanuunka ahay dadka weliba khaasatan dadka waa yeelka ah waa yeelkeenna badanaa biyo ma cabaan annaga xataa waxaa arrin dad badanoo mataqaanaa wallaahi hal galaasoo biyaha ama hal kooboo shaah maalinkii cabaan dhahaya intaas waa laga fiicaya dadka biyaha aad u badsan annaga waxaan idhahnaa lix galaas ilaa siddeed galaasoo biyaha qofku maalinkii waa inuu cabaa weydiimaha dhegaystayaasha barnaamijka ayaan ku guda jirnaa dhegaystayaal iyo jawaabaha dhakhtarka uu bixinayo markaanse dhegaystaha kale asalaamu calaykum redio orgo magacayga waxaa la yidhaahdaa axmed isxaaq isxaaq aadan maxmuud oo idinkala soo hadlaya degmada balbiig waxaanu weydiin lahaa dhakhtarka maxaa lagu daaweyn karaa cudurka la yidhaahdo samboorka maxaase keena wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu okay axmed aadan isagana waxa waaye su-aashiisa waa muhimahay cudurka samboorka macnaheedu waxa waaye sanka ayuu qofkii allergi ka qaba marka soomaali ahaan loo fasira waayo sanka ayuu allergi ku qaadaya sanboora ku kacaya san cuncuna ku dhacaya kaasna waa allergia keen waxaa dhici karta qofka inuu wax dhibsanayo sanka waxyaala ugu horeeya oo waxawaaye hawada ay soo marto markaan jiidayn marka marmarka qaarkood waxaa jira waxyaala yaryar cayayaan lama dhigi karo laakiin barty sel yaryar hawadaas la socdo buubaayo hadduu sanka kaa taabto jirkii waa diidayaa waa soo tufayaa waa hindhisayaa oo mataqaanaa waa guduudanayaa waa xoqayaa qofkii marka waa allergy wuxuu jirka dhibsanaayo unbuu mataqaanaa u keeni karo waxaa lagu daawaya waxa waaye koow marka hore ka fogaaw waxa allergiga kuu keenaya geedaha hoostooda iyo hafariisan boorka iska ilaali barafuunka badan iska ilaali wax alla wixii allergy ku taho sankaaga ku dhacayo oo sanka oo diidaya ka fogaaw intaas haddaad samayso waxaa laga yaabaa inaad ka fiicnaato haddii kale waxay noqonaysa daawo goojo sanka lagu dhibciyo iyo kaniini la qaatiyo unbaa u dhegaysa haddii kale weli barnaamijka dhakhtarka radio ergo ayaad maqlaysaan dhegaystayaal oo toddobaadkan idinkaga imaanaya muqdisho martina uu iigu yahay doctor maxamed xuseen oo qaabilsan cudurada guud asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu radio ergo waa ladin salaamay magacaygu waa yuusuf cabde waxaan jooga magaalada baardheere walaal doctoorka raadiyaha martidinkuga waxaan weydiinayaa in la kala qaadaa cudurka macaanka ama sankarowga
yuusuf waa mahadsan yahay oo baardheer naga soo tiigsaday cudurka macaanka laba noocaan u kala qaadnaa annaga nooc dhallinyarada ku dhaco iyo nooc dadka waaweyn ku dhaco nooca dhallinyarada ku dhaco marka markuu ilmaha yaryar yihiin ilaa lix iyo toban jir siddeed iyo toban jir intuu ka gaaraya noocaas waa nooc dhaxaltooye ah oo mataqaanaa ilmaha ay ku dhashaan ay waalid ka qaadaan kaas waa qasab waa dhaxaltooy u yimaadaa noocan kale laakiin dhaxaltooy kuma yimaado waxaa keeni karo qofka markuu culayskiisa u badan yahay qofka mataqaana waalidkiisa hore ay qabi jira waa dhici kartaa inay ku timaado marka labada noocbo dhaxaltooyo rasmia ma jiro laakiin haddii la fiiriyo jiiniska marmarka siba horta noocan oo koowaad taybonka ilmaha kaas waxa waa dhaxaltooya loo qaada noocan kale waalidka hadduu qabo laga yaabo inuu dhaxaltooyo ku yimaado laakiin boqolkiiba boqol maaha inuu dhaxaltooyo markaana dhegaystaha ugu dambeeya barnaamijka ayaan eegayaa iyo su-aalaha uu weydiinayo dhakhtarka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigoo ah liibaan maxmed oo jooga gobolka hiiraan radio arga waa nii salaamay dhakhtarka waxaan weydiinayaa tibishka tibish sidee loo kala qaada asalaamu calaykum waa nii salaamay radio arga okay liibaan waxa waaye waxaan leenahay cudurka tii bishada yes waa la kala qaadaa waa la kala qaadaa waa la kala qaadaa tii bishada waxaa laysugu gudbiyaa dhinaca hawada neebsashada hindhisyada qofka markuu kuu dhowyaho kugu neebsanayo hawada laga qaada jermis microbacterium t b layidhaha tuberculosis layidhaha keeno dadka markay qabaan aada iyo aada loo faafiyaa waa la kala qaadaa marka ha laga fogaado intaa ayuu iiga egyahay barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo maanta idinkaga imaanaya magaalada muqdisho inta uu socday waxaa marti iigu ahaa doctor maxamed xuseen boodaaye oo qaabilsan cudurada guud inta barnaamijkan mid lamida aan ku kulmi doonno waxaan idin leenahay nabadgelyo